أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu soo diyaarinay idinkuna aad ku maqli doontaan inshaa allah waxaa ka mid a wilaayadda islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ka warbixisay duulaankii saaka waa berigii mujaahidiinta kula wareegeen deegaanka nuur dugle ee wilaayadaasi waraysi xiise badan oo aan la yeelannay waaliga wilaayadaasi ayaad caawa maqli doontaan shirkii mucaaradka oo si rasmi a uga furmay magaalada kismaayo iyo qodobo si adag loo rogrogayo shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo mar kale dhigay dibadbax ay uga cabanayaan shirkadda turkiga ee favori kadib markii ay soo saartay awaamiir muujinaya cunsuriyad iyo gumaysi tiro dad ah oo ku dhintay iska hor imaadyo ka dhacay gobol ka tirsan dalka kenya sidoo kale caawa faafreebka waxaan idinkugu haynaa kulan noociisa oo kale uu ugub ku yahay wilaayaadka islaamiga ah oo mas-uuliyiinta maktabka xisbada ee wilaayadda islaamiga hiiraan ay la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada muxuu kulankaasi daarnaa barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo sabti a taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha jamaadu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan sheekh yuusuf sheekh ciise sheekh kaba ku tukaday waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka warbixiyey duulaankii saaka ay mujaahidiinta kula wareegeen gacanku haynta deegaanka nuur dugleh ee wilaayadaasi haddaba waraysi arrimahan ka hadlaya waxaa la yeeshay maxamuud sheekh axmed tooshow bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal idaacadda islaamiga al andulus waxay waraysi gaara la yeelanaysaa waaliga ulaasaamiga ee shabeelle dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise sheekh axmed sheekaba ku dukada ugu horeyntii sheekhan alwaali kusoo dhowow idaacadda islaamiga alendalus jazaak allahu khayran waa dhoway waataa sheekhan alwaali jazaak allahu khayran oo baaraka allahu fiika su-aasha ugu horeysa ku weydiinaya waxay tahay saaka dagaal ayaa ka dhacay deegaan ka mid ah wilaayada aad mas-uulka ka tahay ee shabeelle dhexe maxaad nooga sheegi kartaa arrinkaas bismi illah alxamdu lilah aladi arsala rasuulahu bilhuda wa diini alxaqi liyudhirahu cala addiini kullihi ولو كره المشركون اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد أه ولا ساكي صلاة الصبح قداشيد يا waxaa dagaalkaasu ka dhacay meesha la yidhahdo nuur dugle oo hoos timaada degmada tawfiiq cali guduud sida dadku ay u kala yaqaan cadowga ilaahayna halkaas waa lagu jebiyey dagaallo faraha looga gubta ayaana meeshaas ku qabsaday ilaa iyo waxaa lasii cirsanayay meesha la yidhaahdo daacda marka saasaa dagaalkaas u dhacay
waa tahay sheekhan alwaali maxay tahay muhiimadda uu leeyahay deegaanka nuur dugle yaase hadda gacanta ku hay deegaanka nuur dugle iyo degmada cali guduud kulli dhammaantoodba waa deegaano ka mid ahaa wilaayada islaamiga shabeellada dhexe kitaabka ilaahayna lagu xukumi jiray muddo ku dhow shan iyo toban sannadood xamladii marka gurgurto ugu dambeysay meelahii ay kasoo bilowday oo wilaayada weerarkeeda ay kasoo galeen weeye marka muhiimadda koowaad waxaa weye dhul muslimiin ah oo ixtilaal ku jiray oo shareecadii ilaahay dib ugu soo noqday gaaladina laga xoreeye weeye marka koowaad marka labaad dadka muslimiinta oo meeshaas degan dhibaato badan oo saddexdii sannadood oo aan soo dhaafnay haystay ayaan laga dul qaaday wax badanna ay kasoo cawdeen in laga dul qaado ilaahay baana ku mahadsan marka waa goob ka mid ah wilaayada runtii beel kabaale la yidhaaho muhiim u ah shareecada islaamkana ay degan tahay marka wax badanay gacanta haatiyeen wax badanay na soo waceen oo runtii waa ka dahanay waxaan uga dahanayna waxay ahayday ma hilmaansanayna waxa weeye wax kastaba ilaahay waktiguu u yeeraa marka insha allahu tabaaraka watacaala saaka ayaa suura gashay in laga kol qaado cadowgii waa tahay sheekhana ay ahayeen cadowga mujaahidiintu ay ku weerareen nuur dogle maxaase khasaaraha oo gaaray
cadowgu waa cadowga caalamiga iyo midka localka oo ka dira dalka soomaaliya kulligiis waa murtadiintii la dhihi jiray bangrafta oo maraykanku iska lahay iyo kuwii gorgorta oo batroolka iyo ummadda khayraadkeeda turkiga inu ku dhaca oo rabay iyo mooryaanta isbaaraleyda ahayd oo tuugtaayadoo arrada joogtay oo iskaashaday diyaarado oo kor duqaynta ka caawinayana waa jireen oo aan isleeyahay diyaaradahaas kulley taargadooda anugu ma aqaan laakiin waa un ama maraykan ama waa turki iyo waxa un la halmaala laakiin waxba umaysan tarin ayay labadooduba waa isla jabeen falilahi alxamdu waata marka khasaaraha dhaca aad maqashan jiraan khasaaruhu bakti badanna meeshay ugu carareen oo hadda ilaa hadda ilaa hadda yaalla xub badanna waa laga furtay haddii alla idanka leeyahay khasaaraha dhabarka loo saariyey marka tirakoobka kulley ciidanka xisaayaadka ciidanka afayeengnadooda sheegi doona insha allahu tabaraka watacaala waa tahay sheekhan alwaali adigoo mahadsan ee maleeshiyaadkii laga qabsaday deegaanka nuur dugle halkay u firxdeen wallahi annagu jihaadaan garanaynaa horta kulley xagga cadare ee xeebta cadare ay ku carareen raggu wax badan ay daba joogeen marka hadda meeshay bistaxdiid hadda ku istaageen ma naqaan ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu dhibkoodana dhaafiyo aysan xamarka istaagin laakiin hadda waxay u carareen xagga cadare waa tahay sheekhan alwaali sidee marka mujaahidiinta loogu soo dhoweeyey deegaanka nuur dugle ee saaka gacanta wilaayada ku soo laabtay waa su-aal muhiim ah oo u baahan ummaddu inay ogaato beesha nuur dugle degan ee kabaalo wacbuudhan dagaalkaas saakay waa ku wara jirnay inta aanaan weerarkaas qaadin ayaan tala yeelannay iyo fadhi nabadeed oo odayaashooda kasoo qayb galeen beryahanba waa fadhinay kadibna saagarka odayaashu iyagoo wada ciidanka oo la socda ayaa meesha la weeraray marka waxaa loogu soo dhoweeyey kuwii sii joogay iyo kuwii haddii nala socday iyo deegaanadoodii dhanba dee tuuladaasaa ka dhineedba inta kale mar horaan gacanta ku dhignay marka si fiicanaa looga soo dhoweeyey ummadduna way ku faraxday markay u adkaysan waayeen waxaa dhulka ka dhacaya iyo dhibaatada hortooda xoolaha lagu dhacaayo xoolahooda layska qalaayo isbaara la dhigtay jidkii naagihii lagu kufsaayo marka dhib badanaa kasoo gaaray falilah alxamdu marka waa wada soconay saaka marka waa bislaadeenaa la dhihi karaa jazakum allahu khayran aadana looga soo dhowey caleemo qoyna lagu soo dhoweey waa tahay sheekhan alwaali jazaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiika ugu dambayntii maxaad kusoo gebagabeynaysaa wareysiga ay kula yeelanaysa idaacad islaamiga alendulus waxaan tawjiih u jeedinayaa dadka gobolka degan saddexdii sannadood oo lasoo dhaafay dhibaatadu ay ku habsatay ilaahay xikmadu uga gol lahay waxa ay gaala tahay iyo waxa ay yihiin haddii looga sheekeeyo ma garteen dadku laakiin maanta falilah alxamdu way gara karaan waxa ay nimankaasu yihiin marka waxaan leeyahay labadii sano iyo barkii ay nimankaasu joogeen dhulka iyo sanadka hadda waxaan weye bishaan shacbaanka hadda soo socda shacbaankiisa iyo dhulkan maanta nuur dugla u dambaysa sanadkaasaa lagu xoreeyey shareecadina dib ugu soo noqotay raa'idii ilaahay dib looga taagay marka dadka deegaanka shabeellada dhexda degan waxay og yihiin waxay la soo maray waxay dhibaato ahay qabiil qabiil in laysu laayo jufo jufo laysu laayo mid ay iyagu dilaan naagay iyadu kufsadaan mid qabiil oo dilo dadka dhammay labalaba beelood laysugu diray dib in guriga lagu qabto dadkii isla dhasho deegaanka ilmo adeerta ayna islaayaan dhibaato badanaa lasoo maray waxaasna waxaa ka shaqeeyey gaalada iyagu marka sideedaba gaalada danta ay leeyihiin waa qof nabada aan la helin si aan gaaladu aan annagu isugu mashquulno oo aanan ayaga ku mashquulin ayagoo ay batroolkaanya la baxaan naftadaanya qaataan waxaanya dhan qaataan khayraadkaanya qaataan dahabkaanya qotaan annaguna aan isdilnoon isku mashquulno saasay rabaan markan walaayadu ay dhulka timiday shareecada ilaahay dadka mas-uulka ay meesha yimaadeen waxaad ogtiin ayadoon gogol nabadeed ba laydin dhigan inaad isku firxateen ood iswalaashateen oo inaad isku qasbantiin isla dhalateen aad fahamteen marka waxa isku kendirayey nimankaasay ahaayeen nimankaasna ilaahay idinka xoreeyey waxaan leeyahay marka haddii aad fahamtiin sideedaba in xaqii oo meesha soo daahiray waxaa laydinka rabaa oo waajib idinku ah in aad haddaad xaqa fahamteen in aad xaqa aad u kaalmaysaan oo aad diinkaas difaacatiin waxaana la yidhi man curida calayhi alxaq qofkii ilaa xaqa loo bandhigo oo faraddahu markaa iska diido walam yaqbalhu aanu aqbalin cuuqiba bifasaadi qalbihi wa caqlihi wa ra'yihi qalbigiisa iyo caqligiisa iyo ra'yigiisa la fasaadiyaa ilaahay ku ciqaabaa in lagu fasaadiyo marka markaad garateen in jihaadku iyo kitaabka ilaahay uu xaq idin yahay yani xaqa ah inuu dan idin yahay haddaad garateen waxaa laazima waxa aad garateen si aan caqligiina ilaahay u fasaadin uusan idinkugu ciqaabin ra'yigiina iyo caqligiina inuusan fasaadin waxaa lidinkaga baahan yahay inaad kitaabkan ilaahay aad difaacataan aad ciidan u noqotaan aad naf iyo maal ku difaacdiin dhibka idin haayana runtii ka bixi maysiin iyada oo aan nimankan cadowga waddanka laga saarin ogaadana xalku ma aha sila soomaaliya iyo fadhiista yaa madaxweyne ka naqaaya ma aha sila soomaaliya kun sagaal boqol lixdankii waxaa la fadhiisiyey aadan caddaa talyaani noo fadhiisiyey waxba kama dhiifin kun sagaal boqol lixdan sagaalkii maxamed siyaad barraa waxaa noo fadhiisiyey ruush waxba kaman dhiifin waa ogtiin kun sagaal boqol sagaashan kowdii ilaa qabqablayaashii ilaa laba kun iyo shantii midowga maxkamadda inta ka horreysa waxaad ogeedeen etoobiya iyo waxa maraykan iyo waxay qabqablayaal nagu aasaaseen ee aan qabiil qabiil baaba isaga dhigna waxaad ogtiin waxa etoobiyana lakusoo hubeeyey kulligood waxa aan burbur nololeed dhaqaale bulsho akhlaaq aan hayn kama helin idan waa in kitaab iyo sunno lala istaago yani laga taago raayada laga taago meesha ummadda looga talasho walaalayaalo waxaa la rabaa inaad kitaabka ilaahay aad qabsatiin ilaahayna uu idiin naxariisto arkee dhulkuna uu idiin irmaanaado waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin horta garabka aad siiseen iyo sida aad sideedaba kaballa u dambeeyey uu soo dhoweeyey waxaan leeyahay marka dagaalku hadda meeshuu joogay furuntu meeshay gaarta waa ogtihiin waxaan rabaa inaan idiin sheego dadku dadna waajibkoodii waa soo qaateen dadna waa u dhiman yahay maxamuud hiraab iyo murusade iyo beesha daa'uud iyo wacaysle dagaalkii ay ka qayb galeen afar beerood oo ansaara oo ilaahay kitaabkiisa u kaalmiyo dagaalka ka qayb galay way isa soo dhaafiyeen cadowgiis laba sannadood ilaa saddex sannadood dagaal ah harti abgaalaa loo keenay soo dhoweeyey mujaahidiinta nabad la galay mooryaantiisii iyo wixii wixii aan qiimo lahaynna waa tageen wixii kalena qoryayga iska dhigeen annaguna kuma mashquulin sidaa la rabay inaan ku mashquulno waa ogtihiin siyaasadda aan isticmaalnay inaad inta xanaaqno aan sankaanya goyna loogu talagalay laakiin waa diidnay dadkaanya waxaan rabnaa inaan jaanisyo badan siino hadda waxay joogtaa saakay wacbuudhan ay joogtaa kabaallo wacbuudhanaa u horreeya saakay dagaalkii ka qayb qaatay soo dhoweeyey mujaahidiinta nabad la galay waxaan rabaa inaan u sheego beesha wacbuudhan khaasatan nimanka la yidhaahdo galmaax yoonis yuusuf galmaax cabdulla galmaax nimanka la yidhaahdo mataan iyo ceri xamar inta ka sokaysa kitaabka ilaahay inaad qaadatiin gacmo furno mujaahidiinta kusoo dhoweysiin aan laydin isticmaalin sideedaba waxaa laga soo celi waayey labaatankii kun soddonkii kun oo ciidan ahayo masliga waxay soo celi waayeen dad shacab oo celi maaya yaan dhiiggiina lagu cayaarin yaan nin xmoo dan lahoon masaakiin oo uusan idin adeegsan mujaahidiintu waxay u socdaan waxay u socdaan yoolka inay dhammaystiraan waxaa laydinka rabaa inaad gacmo furan kusoo dhoweysiin galmaaxa yoonisow gacmo furan inaad nugu soo dhoweysiin dhulkiinana aad nabad ka dhigtiin qoryaha iyo waxa dadka la sheegayo iyo waxa ay la wareegayaan nimankan caadaqaasadayaashana inaadan ka yeerina wax abgaar ismaan oo dhan ou go'aanka u qaatana meeshay abgaal maraa idin deeqda waxaan idinku tawjiihaan idin leeyahay galmaax yoonis mataan iyo celi iyo yuusuf galmaaxow arrintu idinka idin joogtaa meeshi ay mareen salafkii raggii idinka horreeya meeshay mareen mara jazaaka allahu khayran wa baaraka allahu fiika dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa waaligula saamiga ee shabeelle lexe sheekh yuusuf sheekh ciise sheekh axmed sheeko ku tukada oo waraysi gaara la yeelatay idaacad saamiga landulus sheekhna waali waxaa kaaga mahad celinayna fursadda qaaliina siisay jazaaka allahu khayran jazaaka allahu khayran mahaadsanta
ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka waxaa magaalada kismaayo si rasmi ah uga furmay maanta gelinkii dambe shirkii la wada sugayey oo ay halkaasi ku lahaayeen kooxaha mucaaradka ee ugu tunka weyn siyaasadda kooxda riddada iyo labada maamul goboleed ee ashaadala dirarka ah ee puntland iyo jubbaland haddaba qodobkaasi iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgallada mujaahidiinta dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka nuur dugle ee shabeellada dhexe kaasoo ay mujaahidiintu kula wareegeen gacan ku-haynta deegaankaasi waxaa faahfaahin ay ka soo baxaysaa khasaaraha murtadiinta ka soo gaaray dagaalkaasi dhimashada maleeshiyaadka ridada ee dagaalkaasi waa kow iyo toban askari halka dhaawacuna uu gaarayo toddoba kale dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo kufaarta kenya oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka buraa ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya qaraxa ayaa haleelay gaari saksiida waana uu burburay waxaa sidoo kale bakhti iyo dhaawac noqday askartii kufaarta kenya ee la socotay gaariga qaraxa lagu burburiyey sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada saliibiyiinta kenya ee deegaanka jaarajiila oo ah deegaan hoostaga magaalada amuuma ee gobolka gaarisa dagaalka inta uu socday waxa uu dab xoogan qabsaday dhowr teendho oo saliibiyiinta kenya ugu dhexiilay gudaha xerada diyaarad helakabtar ah ayaa xerada soo caga dhigatay oo goobta ka daabushay bakhtiyada iyo dhaawacyada askarta kenya waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shirkii mucaaradka oo si rasmi ah uga furmay kismaayo iyo qodobo si adag looga doodayo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa ka furmay shirkii ugu weynaa ee kooxaha mucaaradka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay uga soo horjeedaan nidaamka xasan gurgurte maanta gelinkii dambe ayuu shirku si rasmi ah u furmay waxaana halkaas isugu tagay dhammaan madaxda golaha mucaaradka ah ee isugu yeeray samata bixinta iyo siciid deni waxaana madasha isnaha ku sugan axmed madoobe oo marti loo yahay ilawareedyo ayaa sheegaya in dhinacyada isku tagay ay kulamo gaargaar ah ka leeyihiin cidda noqonaysa hoggaanka isbahaysiga cusub ee loogu magacdaray golaha mustaqbalka kaasi oo taxadii la gali doonaa xukuumadda xasan gurguurte dhinacyada ayaa isku haya cidda hoggaanka u qabanaysa golaha mustaqbalka soomaaliya waxaa la filayaa in gelinka dambe ee maanta jimcaha shirka laga soo saaro qodobada u qabsoomay halka maalinta sabtida lasoo gunaanadi doono waxaana loo badinayaa in laga soo saari doono warmurtiyeed ku saabsan doorashooyinka madaxtinimada xukuumadda muqdisho ee dhici doona may labada kun lix iyo labaatanka waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shaqaalaha garoonka muqdisho oo dhigay isku soo bax ka dhana faafoori garoonka caalamiga ah ee magaalada muqdisho waxa uu saa ka martigeliyey isku soo baxyo ka dhana shirkadda turkiga ee gacanta ku haysa maamulka garoonkaasi shaqaalaha ka howlgala garoonka ayaa ka cabanaya dhibaatooyin xoogan oo ay si joogta ah ugala kulmaan shirkadda turkida taasi oo ay ugu horeyso in ay ka goosatay mushaarkooda iyaga oo sitaa boorar ay ku qoran yihiin halkudhigyo ka dhanaa shirkadda ay kooxda ridada ah ku wareejisay maamulka garoonkaasi ee lagu magacaabo faafuri ayay saaka isku soo bax ka sameeyeen albaabka laga galo garoonka caalamiga ah ee muqdisho waxay sheegeen inay shaqo joojin sameeyeen waxayna ku guulaysteen inay xiraan albaabka laga soo galo garoonka taasi oo sababtay in uu in muddo ah hakad galo dhaqdhaqaaqa garoonka walow markii dambe uu si caadi ah ku soo laabtay mid ka mid ah shaqaalaha mudaaharaadka cabashada ah sameeyey ayaa mar uu warbaahinta la hadlayay yidhi xalay meeshaan mushaar ka filaynay nus dollar iyo toddobaatan senti ayay noo soo tuureen shirkadda maamusha ayraboodka ee faavori dhibaatooyinka waxaa ka mid ah in xitaa haweenka lagu dhaho ma guursan kartaan shan sano ama ma dhali kartaan haddaad guursataan ayuu yidhi shirkadda faavori oo ah tan maamusha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa dhibaato xoogan oo joogta ah ku hayso dadka soomaaliyeed ee ka howlgala garoonkaasi waxayna mararka qaar soo saartaa go-aamo ay ku ceyrinayso shaqaale badan halka ay ku bedelanayso kuwo kale oo ay ka keensatay wadamada dibadda waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa tiro dad ah oo ku dhintay iska horimaadyo ka dhacay gobollo ka tirsan dalka kenya sida ay sheegayaan warbaahinta dalkaasi waxaa la gubay in ka badan soddon guri iyada oo tiro dad ah ay ku dhaawacmeen dagaallo ka dhacay deegaan ka tirsan ismaamulka narog ee gudaha dalka kenya boqolaal qof oo deegaanka ah ayaa magangelyo u raadsaday iskuulle u dhow maadaama ay xiisaddu cirka isku shareertay kadib muran dhuleed keenay iska horimaadyo gacan ka hadal ah inta la xaqiijiyey waxaa dhacdooyinkan ku nafwaayey ilaa afar qof oo ka mid ahaa dadka deegaanka islamarkaana waxaa la gubay guryo badan oo ku yiilay deegaanka cabdiwaab xubintiina caawa waa inaga intaa
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada hiiraan kulan wadatashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacay degmada boqaqable kulankan oo noociisa oo kale aanu horey uga dhicin wilaayaadka islaamiga ah ayaa isugu jiray wadatashi iyo wacyigelin waxayna mas-uuliyiinta maktabka xisbada ee wilaayadda islaamiga hiiraan qeybaha kala duwan ee bulshada ka dhageysteen talooyin ku aadan sida lagu horumarin karo shaqada xisbada saxidda waxyaabaha ka khaldan xisbada iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo wadashaqaynta ka dhexaysa xisbada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan haddaba kulankaasi waxaa ka qayb galay maxamuud sheekh axmed tooshow islamarkaasina tabintan inooga soo sameeyey
ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال waxaan kala soo dhaxadlaynaa hool ku yaala degmada bu'a qable wila islaamiga hiiraan halkan waxaa maanta ka furmay kulan noociisa kalena horey uga dhicin wilaayaadka islaamiga waa kulan uu soo qabanqaabiyey maktabka xisbada wila islaamiga ee hiiraan waana kulan loogu talagalay in maktabka bulshada uu kala tashta talooyinka ku aadan sida loo horumarin kara xisbada waxyaabaha u baahan xisbada in lagu baraarujiyo qaladaadka jira in la saxa waxyaabaha noocaas wadatashi ah ayaa halkaani ka bilowday iyadoon qeybaha bulshadu ay fadhiyaan bal marka hore maktabka xisbada kulanka ayaa noo furo bismillah alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahi subxaana watacaala ayaan u mahadnaqaynaa oo nicmadan bilaarana siiyey maanta de koley annagaan idin yeernay oo ka socono maktabka xisbada ee walaayada hiiraan waa kuna nowci ah oo aniga aan ugu talagalnay inaan kula kulanno bulshada muslimiinka ah degan walaayada asnaafteeda kala duwan oo ugu horreeyaan culimmada iyo macallimiintii iyo nuqabadii jawlo aan ugu macadarnay jawlatu alcumariya litashaawur watafaqud limaktab alxisba liwalaayati hiiraan waa jawlo aan magaceeda ka dhignay cumar ibnu khadaab oo ah ninkii xisbadan ay u nasbi sheeganayso oo marka de waxyaala aan ka doonaynin ay tahay walaalahaas waa sida jawlada magaceeda uu ka muuqdo waada tashi inaan la tashanno oo maktabkan xisbada aan wadno oo marka aan u taagannahay qaabkii ay ku hormari lahaa oo talebixin aragtooyinkood ay ku soo biirin lahaayeen dee waa hay-ad ugu sarraysay oo camalka uu ku socday marka saas daraaddeed kolle insha araxmaan shirkaas ayaan marka de culimmadaas iyo dad akhyaartaas iyo bulshada asnaafteeda kala duwan ayaan ku casuumnay anigoo intaas aan ka rabno kolle insha araxmaan shirkeen waa uun noo furan yahay kolle biidni illahi albaari waxaan idinka rajaynayna khayr iyo wanaag iyo inaad nala talisaan shirkii waa uu noo furan yahay wada tashigaa noo bilaabanayo توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم waa tahay dhegeystayaal iminka waxaa si toosa u furmay kulankii wadatashiga ahaa oo ahaa kulan nooci ah waana horey uga dhicin wilaayaadka islaamiga hadda marka kulankan waxgaradka aqoon-yahanada iyo inirgaradka kasoo qayb galay waxaa qaybka ah culimada sheekh yuusman cabdiraxmaan oo kamid ah culimada wilayaadka islaamiga ayaa qaybka ah sheekh yuusuf bal ugu horeyntii bal kulankan iyo ahmiyadiisa waxaad nooga sheegi kartaa kulankan waa kulan muhiim ah waa kulan tashaawuri ah shareecadan islaamkana waxay na faraysaa maamul hadduu meel ka jiro inuu dadka la tashado nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo dee nabiga ilaahay u doortay ah oo waxyi samada uu kaga imaanayo oo la saxayo ayaa wax amar lagu siiyey dadka inuu la tashado washaawirun fil amri baa lidhi waa amar ilaahay subxaana watacaala nabiga uu faray inuu dadka la tashado maamul kasta oo waddadii nabiga haya oo nabiga ku dayanana waxaa la faray waxa uu isagana mushaawir inuu sameeyo wa amrun shuura baynahum shuuradu waxay ka mid tahay arkaanta waaweyn ee uu ku taagan yahay camalka islaamka oo haddii la waayo camalkaas uu liicayo marka kulankan waa soo dhoweynaynaa shuuradana waa shay mashruuca ra'yiga kaa maqan waxaa la yidhaha walaalkaabuu ku jiraa sheekh yuusufow eh, kulankan xisbada ayaa soo agaansatay iyada ayaa maanta tala raadinaysa iyada ayaa maanta rabta in la saxo iyada ayaa maanta rabta in ra'yi iyo wax lagu daro ka waran marka ka xisba ahaan maxay tahay talooyinka culimmada aad siiseen Eh, bismillahi raxmaan raxiim horta qofka muslimka inuu yidhaahdo shaqada ku jira halii saxa inuu yidhaahdo oo walaalayaalow maxaa iga khaldan maxaa ii hagaagsan waa arrin runtii lagu farxo oo wanaagsan weye nasaa'ixdan uu aqbalo waxaaba wax weyn oo wax lagu farxo ah walaalow ila tali maxaa iga khaldan maxaa ii saxan qofka inuu yidhaahdo waxa weeyaan waa arrin muhiim ah markaan sii dhex galo maaragtay bal wixii aniga ra'yiga aan ka dhiibto xisbadu waxa weeyaan waa rugni muhiim ah oo arkaanta camalka uu ku taagan yahay ka mid ah oo runtii mahaamaadka u yaallana waa la sharxi saaka waanan ogeyn Een, horta in dadka la baro wax xisbe lira waa ku talinaya la barkow in mahaamtu xisbadu ay leedahay dadka horta la fahamsiyo oo laga gado xisbe waa noocee waa noocaas iyo noocaas iyo noocaas dadka la fahamsiyo waa ku talin lahaa Ee, waxaan ku talin lahaa shuruudaha qofka muxtasibka ah lagu qaadana in shuruuda jiraan iyo muwaasafaad iyo tilmaamo qofka lagu qaato oo qof walba xisbada ma geli karo oo qof walba muxtasib ma noqon karo dad kale isku kafaa'a ma aha marka in loo dejiyo shuruud iyo mahaam iyo muwaasafaad yacni qofka muxtasibka lagu qaato in dadku wax la baro dad culama ay noqdaan dadka muxtasibiinta waxay dadka farayaan oo macruufka iyo waxay dadka reebayaan oo munkarka dad iyaga laftooda kala fahmaya waa inay yihiin si aqdaadooda u yaraato marka dad in khutaba laga helo oo jumcooyinka khudbeeya dad culamo oo dadka xushaaga in laga helo dad manaabirta istaaga in laga helo dad xufaad lahoo maarata qur-aanka xifdis in laga helo in la dhiso oo qof walba xisba aan loo qaadanin oo dadka la dhisaan waa ku talinaya jazaaka allahu khayran kaasi wuxuu ahaa sheekh yuusman cabdiraxmaan oo taladiisa ka dhiibanayay kulankan wadatashiga ee maanta ka furmay eh, degmada buuqa qable una dhexeeya maktabka xisbada wilaaya islaamiga ee hiiraan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم waa tahay iminka eh, waxaa iga hor muuqda nabadoon naa'ib oo ah naqiibka beesha ow xasan ayo bal naqiib bal xaggaada ka waran kulankan maanta halkan ka furmay talooyinka laga dhiibtay adeeg ka naqiib ahaan tala cenkaa dhiibay maanta waxaanu joognaa kulan ka furmay walaayada hiiraan waxaa weeyaan camalkaasoo uu soo diyaariyey magtow xisba waxaa waaye walaalahayn mahaayimtaynu nagu dul akhriyeen waanu aragnay waxaanu wax badanaana ka fahanay waanu soo dhoweynay annagana waana ka tala bixinay waxaa waaye waa wax aad loo baahan yahay xisbada waxaa waa rugniga uu camalka islaamka uu ku taagan yahay oo aad u muhiim ah dadka ka shaqeeyana waa dad aad ilaahay u doortay marka waa soo dhoweynayna wajaakumullah khayran dooyin badanna waa ka dhiibanay jazaaka allahu khayran eh, naqiib naa'ib insha allah weli waxaan kuda jirnaa barnaamijkeena eh, tebinta tooska ah ee ku aadan kulankan wadatashiga ah ee ka soconaya sheekh saalax ama khadar oo kamid ah culimada wilaaya islaamiga ee hiiraan ayaa si kale kulankan qaybka bal sheekh saalax adiga maadaama culimada aad kamid tahay ka waran qof walba muslim ah door caynkii ayuu ka qaadan karaa xisbada Ee, hawshaas ay xisbada hayso waa hawl ay ummadda dhan wada leedahay oo qof kasta oo muslim laga rabo inuu hawsha xaggiisa ka guto Ee, awalan iyaga marka way u taagan yihiin oo hawshii markaas habeen imaan bay u taagan yihiin annaguna insha allahu tacaala karaankeenna iyo markaasi waan ka- la shaqaynaynaa waan ka gudanaynaa meel kastoo aan joogno iyo si kastoo aan nahay marka jazaakum allahu khayr iyagana waxaa laga rabaa inay dadaalaan annaguna aan dadaalno Ee, iyagana markaas mustawahooda kor loo qaado oo dad markaasi macnaha dee un dhisan oo dhinac kas- ka dhisan ay noqdaan annaguna marka aan garab galno wixii markaas axwaal lahoo markaas jirana aan iska waraysanno waa shay muhiim ah marka shawirkaas maanta shawir loo baahnaa waa hawl loo baahnaa waa hawl aan weli hol- hore loo arkin walaayadka loo arkin waaye way cusub tahay marka insha allahu tacaala waa soo dhoweynaynaa jazaakum allahu khayran waa tahay sheekh saalax intaan kaa tegin eh, magaca ay wadato waxaa la dhahaa alcumriya oo cumar khadaab ayaa loola jeedaa ka waran cumar khadaab hay-adda markii la hadlaya qaabka u sameeyey cumar bin khadaab radia allahu canhu arrinkan waa arrinkii asaga sameeyo habeenkii asaga xisbayn jiray oo wareegi jiray oo markaasi magaalada madiina dhex wareegi jiray oo guri kasta guri kasta tegi jiray marka waa howlihii u qabtay howl muhiim oo loo yaqaano macruuf u waaye isaga markaasi aynu ugu daynaynaa marka uu hawshu qabtayna howl aad u muhiim bay aheeday nin guryaha dhex galay oo guryaha tafaqud ku sameeyo oo guriga raashin laga karinayo iyo kii ilmo ay ka qatan yihiin iyo kii markaasi macnaha caawad cidiisa ay baragasho nabad tafaqudi oo dhex faari asaga u ahaa hataa markii uu gu- ku laabtay maqsankiisa ku laabtay ninkii qaadimku yidhi anaa qaaday u yidhi maya khiyaamada maga qaaday u yidhi anaas dush saaranaye saa marka dush ku qaadiyo goqoyska u geeyey waa macruuf waa la ogyahay marka cumar bin khadaab radiallahu canhu jidkaas aan ku dayanno aan markaas insha allahu tacala howsh aan fulino habeen iyo maalin ba howsh aan tagnaan insha allahu tacaala jasaaka allahu khayran waxaan weli kuda jirnaa tabinteeni tooska ku aadan kulankan wadatashiga ah ee ka furmay degmada buaqable una dhexeeya maktabka xisbada walasaamiga hiiraan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona kulankan iyo barnaamijkan u yahay mid nuuci ah aan horey uga dhicin wilaayaadka islaamiga iminka waxaa ii muuqanaya naqiib sheekh cumar oo ah naqiibka beesha dareed ee wilaaya islaamiga ee hiiraan naqiib hadda waxaa gacanta ku haystaa risaalo maktabka xisbada aan filayay kulankan inuu ka dhex qeybiyey bal risaaladan sharaxaad naga siiya qodobada ku qoran iyo waxyaabaha ay ka hadlaysa awalan allah subxaanahu watacaala ayaan ku mahadinayaa naga dhigay dad muslimiin ah nagu soo kulmiyey fadhigan qiimaha badan ay soo maarata agaasintay ama ay soo diyaarisay maktabka xisbada ee wilaayada hiiraan allah ayaan ku mahadinaynaa thumma ayaga ayaan u mahad celinaynaa soo qalqaaliyey fadhigan quruxda badan Ee, runtii waana soo dhoweynaynaa waana wax aad u fiican in bulshada lasoo dhex dhigo mushaawir iyo tashi iyo maaragtay nasteexo inay ka dalbaan waa arrin aad u wanaagsan oo diinteena islaamka iyo maaragtay meel dheer ay ka istaagto haddii aan ka hadlo waxyaalaha ku qoran ka mid ah ahdaafdooda waxaa ka mid ah iqaamata sharcillaahi fi l ardi wa tathiiriha min alfasaad waalmufsidiin macnaha inay u istaagaan ay joojiyaan shareecada ilaahay arlada ay ku dhex joojiyaan kana dahiraan waxyaalaha fasaadka ee mufsidiinta ay wadaan inay ka dahiraan taas ayaa ka mid a waxyaalaha ahdaafta loo aas-aasay macnaha maktab xisba waxaa kaloo ka mid ah inay ku sifoobaan taxqiiqu wasfi alkhayriya lilumma kama qaala tacaala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna can ilmunkar taas ayaa ka mid a inay barnaamijkaas ku sifoobaan waxaa kaloo ka mid a in loo diyaariyo maaragtay mujtamaca mujtamac wanaagsan oo dad saalixiin ah oo maaragtay barnaamijkaas u istaago ilaaliyo waxyaalaha radaa'isha ah iyo waxyaalaha hoos hooseeyo in loo diyaariyo ayaa ka mid ahaa macnaha qodobada way badnaayeen aad bayna u qiimo badnaayeen waxaa ka mid a in maaragtay munkarkii iyo ay reebaan macruufkiina ay faraan قرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم naqiib sheekh cali abuucaysha waa afhayeenka golaha nuqabada wilaaya islaamiga ee hiiraan afhayeene bal ka waran kulankan maanta halkan ka furmi adiga maadaama afhayeenkii nuqabada aad tahay ka waran ada talaceenkii ay halkan ka dhibatay بسم الله الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى ayaa mahadsan runtii ragga arrintaas soo abaabulay ka shaqeeyey juhdiga geliyey dadka aaraadooda aruurinaya وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أن runtii kulankaanu kulan cajiib badan waaye kulan welina soo maray ma aha waa kulan nawci ah oo aanan weligeed arag waa kulan runtii marka la fiiriyo xisbada waa cumuudu jihaad meel muhiima ayay jihaadka uga jiraan marka insha allahu tacaala xisbada waxaa la rabaa in lala shaqeeyo oo kulanaa xisba horta kulligeen haddaan oday nahay iyo haddaan xisbo nahay iyo haddaan culummo nahay waa inaan la shaqayno xisbada waayo soomaalidu waxay dhahdaa far keliya fool ma dhaqdo haddaanan garab gelin oonaan garabka la qabanin haddee wax u hagaagayaa ma jiraan xisbada waxaa la rabaa walaalaheen jazaakumullaahu khayran khayr badan ayaan ku tabaynaa xisbada xisbada kolley waa waaninay soomaaliduna waxay dhahdaa faraska marka la garaacayo maa garaaca laga dhaafo isagaaba orod dheere yacni ha sii dadaalo waayo horta waxa maarata xisbada aan ula talinayno waxaan leeyahay marka maadaama gobolka hiiraan arrintaanu ay noocii ugu horreysay ay tahay waxaan rabnaa gobolaayooyinka kalene inay quduu u noqoto oo laysku daydo maadaama aan isku doon saarannahay وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء نحور weli waxgaradkii ayaan kuguda jirnaa naqiib macalin faarax bal adiga xaggaada ka waran taladaada iyo ra'yigaada ku aadan kulan aniga eh, fikradeyda insha allahu tacaala aan cabirayo waxaa ka mid ah in xisbada meel kastoo joogta awalan aan taageerno taageero buuxdo maxaa jira xisbada waxay u taagan tahay wanaaggana inay furto ayay mataqaanaa ay wanaajiso mukarkana ay reebtay u taagan tahay haddaanan lala shaqaynina gacmo wadajiray wax ku gooyaana kaligood wax ma qaban karaan maadaama aan nahay eh, maxaan ku yidhaahdaa nabadoonnadii reerka wax ka dhaqaay boqolkiiba laba boqol ama kun ayaan ilaahay dartiis annagoo niyad u hadlaaya ayaan garab istaagannahay sababta aan u garab istaagannahayna waxaa weeye jihaadkan fii sabiililaahi maanta socda qaybta ugu weyn waaya wixii u taagan yihiin annagana u taagannahay sidaasaan iskugu xidhannahay insha allahu tacaala taageeradiisana aan u fidinayn waa taageero weyn oo buuxdo jazaaka allahu khayran nabadoon welina waxaan kuda jirnaa doorkii nuqabada iyo waxgaradka nabadoon ibraahim oo ka mid ah waxgaradka degmada bugaa qabla ayaa qaybka ah kulankan bal nabadoon ada xaggaada ka waran kulankan ahmid ceenkii ayuu kula muuqday walaal waxaad iila muuqdaa alxamdulilah laya mahad iskale kulankan waa kulan maaragtay alxamdulilaahi aad iyo aad u wanaag badan sida loo soo ogaasimay iyo wanaagga iyo maaragtay ilaaha mahad leh aad iyo aad maaragta loo soo wanaajiyey raggii walaalahay waxaan sidan usoo ogaasimin waxaan leenahay waa mahadsan yihiin kulankan ragga xisbida oo maaragtay kulankan xisbida maaragtay nidaamkan loo soo ogaasimay waxaan leenahay maasha allah ilaahay baa ku mahadsan Eh, annagana waxaan leenahay waa taageeraynaa boqolkiiba boqol waxaa saakay aad iyo aad ba maaragtay laiskugu lafa guray wixii ka soo baxay waxaa aad iyo aad iiga muuqanayay arrintan marka hore loo cadaalad falo maaragtay ragga xisbida ah oo maaragtay oo hawsha ay qabanayeen maaragtay ilaahay ay u tala saartaan قرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى kulankan sidoo kale waxaa qayb ka ah macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka iyaguna halkan ra'yigooda iyo taladooda ku dhiibanaya macalin cabdulaahi macalin haruun adigu mahadsan bal ka waran eh, kulankan macalimiinta qaybta ay ka yihiin halkan wadatashiga ka dhacay xisbada ayda marti qaaday ra'yiga iyo talo baa lisdhaafsanaya ka macalimin ahaan ka waran doorkiina iyo ahmiyadda xisbada jasaakum allahu khayran aad iyo aad allah subxaana watacaala marka waad umahad celinaynaa Eh, nagu kulmay halkan anigoo eh, yacni ka tashanayna arrimeena diineed marka labaad waxaan mahad celinaynaa eh, maktab alxisba oo ayaga kulankan lahay nagu marti qaaday inaan kasoo qayb qaadano aan fikirkeena iyo aaraadeena ka dhiibano aan wada tashano ayagoo ka indilaaqa qowlka ilaahi subxaana watacaala dhahayo washaawirhum fi lamr marka culimmadu waxay dhahaan markii dadka caqliga laga had- laga hadlayo saddex qayb oo qaybiyaan waxay dhaheen qof caqli leh iyo qof caqligiisu naaqis yahay iyo qof taxta sifir ah waxay ku sheegeen qofka caqilka leh qof marka koobaad caqli lahaa haddana wax kala tashto haddii maanta garteen dadkooda inuu yeertaan ay dhahaan bal waa tasanaynaa se waxay naga yihiin waxay noo fiican noo sheega wixii hadda aan ku hooseynana labada haddii dhahaan waxaan u aragnaa in yihiin dad shaqada ay hayaan u qalma in yihiin marka labaad si guud in waxay ahayd maxaa ka qaban kartaan maxaa idinkaga aadan yacni maxaad ku dari kartaan oo tale ah si guud waxaan baraarujinaynaa camalka maadaama uu yahay camal ijtimaaci ah alamar bilmacruuf annaahi can ilmunkarin uu yahay in dadka muslimiinta dhammaantood ay ka qayb qaataan lawada mushaarakeeyo oo aanan masale iimaankeena ku tacalluqdo haddii lagu yidhi eh, munkar haddaa arda gacantaada ku zuuli amarkii rasuulka sal slam aa qaadatay marka masale iimaankeena ku tacalluqdo haddii munkarka aadan zuulinaynin wanaagiina aadan faraynin waxay noqonaysaa marka iimaankii ayaaba ku dhaawacmaya marka si guud in laga qayb qaato dadka muslimiinta dhammaantood mid yar mid weyn mid dhexdhexaad mid macalin mid wadaada iyo mid oo sheekhaba inuu ka qayb qaato aad iyo aad aanan usoo dhaweynaa insha allahu tacaala jazaaka allahu khayran eh, mucalim sidoo kale mucalimiinta ayaa iyaguna halkan talooyin iyo ra'yi kala duwan ka dhiibanayay iyagoona mulaaxadaad u gudbinaya xisbada sidoo kalena talooyin kale ugu darayay shaqada xisbada macalin xuseen waa mid kamid a mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada buaqabl mucalin bal marka hore eh, ka waran macalimiinta dugsiga qur-aanka iyo ciidanka xisbada cilaaqa ciidanka ayaa ka dhexeysarta alxamdulilah allah subxaana watacaala ayaan u mahad celinaynaa maxad damaad iyo below aan lahayn thumma waxaan u mahad celinaynaa maamulka wilaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan maktabka xisbada wilaayada islaamiga hiiraan oo soo qaban qaabiyay kulankan oo aad u wanaagsan oo weligiis aan lagu arkin wilaayaadka islaamiga oo ah kulan noocii ah hadda koor aan ka dhicin oo la oran karo marka kulankana qabanqaabadiis iyo isku dabaridkiina waxaa iskale maktabka xisbada ee wilaayada islaamiga ee hiiraan waan u mahad celinaynaa walaalahaas jazaakum allahu khayran ayaan leenahay marka walaalka cilaaqada ka dhexayso maktabka ee xisbada dadka muxtasibiinta iyo macalimiinta waa cilaaqo weyn dabcan cilaaqo oo lasoo koobi kara ma ah dadka macalimiinta waxay haayaan jiilkii ummadda s- oo hadda soo korayay ayay haayaan xisbadana ayagana waxay qayb ka yihiin jiilka ummadda muslimiinta barbaarintooda oo tarbiyadooda ayay qayb ka yihiin inay barbaariyaan marka cilaaqada ka dhexaysa waa cilaaqo weyn oo aan la soo koobi karin oo hadda fadhigaan lagu soo koobi karin waxaa ka dhexeeya tarbiyadii akhlaaqdii munkarkii in ummadda laga nahiyo ee macruufkii la faro cilaaqo weyna ka dhexaysa walaalka waan garta marka ka macalimin ahaan idinkoo talooyinkii aad dhiibateen ka waran maxaad nooga xusi kartaa kulankan horta talooyin badana maanta meeshan lagu lafaguray saaka oo waxaan oran karaa meeshan wax dhamman ma jiraan marka talooyin fara badan ayaan soo jeedinay haddaan nahay baxdii waxbarashada ee madaarista qur-aanka ee degmada buuqaole waxaa ka mid ah in loo qaado xeerkooda aqooneed diinmid xisbada in kor loo qaado waxbarashadooda xeerkooda aqooneed oo xagga diinta ah fahamka iyo midka axwaaliga ah oo khaaska ah in kor loo qaado xisbadii in nashaad la siiyo walaalihii dayda dhinac walba waan soo jeedinay talooyin fara badan ka- oo ka fiican waa la soo jeediyey marka walaalaha insha allahu tacaala waa garab taagannahay habeen iyo maalin aftarkaana qeybaan ka nahay dacwadii munkarkii in la reebo macruufkii in la farona qeybaan ka nahay walaalka insha allah jazaaka allah khayr وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم balwarinta adigoo mahadsan bal haddaad tihiin ganacsadii degmada buaqabla meeshan kulan baa ka dhacay horta kulanka halkan ku dhammaaday muxuu ahay kulanka wuxuu ahaa halkan ku dhammaaday alxamdulilah ilah maad iskale caza wajalla wuxuu dhex marayay maktab alxisba oo heer gobol ah iyo maxaanku irahda ganacsatada ee degmada runtii kulan aad u xiise leh oo u wanaagsan oo ho- wujuhdiisa iyo si qaabka u dhacaan weli ku arkin gobolka ayuu ahaa si wanaag badan oo sharaf badan noogu soo dhammaaday annagoo hal doon wada saaran oo camalka wada leh oo maxaanku irahda ii sheeg shaqada wada leh haddaan ganacsatay hadda xisba nahayba si wanaag badan oo qurux badan oo sharaf badan oo noogu soo dhammaaday intaan hadda taariikhda joogay oo aan aan walaayaadka joogin noocan kulan eh maana arkin marka waxyaabaha sida gaarka haddaad tihiin ganacsatadiin iyo xisbada iskala hadasheen maxaa ka mid horta annaga waxaan arki jirnay xisbo wax la xirxirta maanta waxaan aragnay xisbo hanala taliya dhehaysa oo qaladkeena hanaloo sheega dhehaysa oo haddana qaladka markaan u sheegno waxaasaa akhdaa jira markaan yidhi haddana ku farxay oona qaatay runtii dowlada magaceeda jawlatun cumriya waxaad ka dareemaysaa cumar bin khadaab jawlaad samaynayo oo kale ayaa loo magac daray runtii qiimaha ay xambaarsan tahay iyo sida sharafta ay leedahay waana dareemaysaa xisbadii waxaan u sheegnay ama nasaxa ahayd ama maxaanku irahdaa in islaamka lagu hormariyo iyo maxaanku amniga iyo maxaanku irahdaa howsha lagu hormariyo aan u sheegnina waa naga qaateen si weliba qurux badan oo niyad ah oo wanaag badan oo sharaf badan oo adiga arkaysi kulanka sida u dhacay u qaateen meelaha aan tusinay ama haddii horumarin tahay ama haddii dib u dhac tahayba intaba waa tusinay ayadana waa qaateen waxayna noo caddeeyeen inaan anagu marti ka ahayn oo alamru bilmacruuf nahy can munkar aan mur- marti ka ahayn oon camalka wada leenahay oo annaga dhinaceen aan ka qabanno oo wixii ammaanka lid ku ah ama dhibaato ku ah aan sheegno oon maxaanku raa la wadaagno ayagana ay wax ka qabanayeen annaga aan nahay tiirarkii ay ku taagnaayeen oo maxaanku raa ay wax ku qaban lahaayeen sidaasaan maxaanku raa xusba isla garannay waana runtii kulan xiise leh oo wanaag badan runtii insha allah bal eh, weli ganacsatadayaan kuuda jirnaa bal waxaa shaqaad naga siisaa haddaad tihiin idinka ganacsatada degmada buaqablo kulankan kulankani wuxuu ahay kulan aan weli na soo marin kulan aad u sharaf badan waxaana la dhihi karaa in maaragtay howshaani howl oo dhammaan annaga iyo xisbada iyo ganacsatada howl noo taallo oo aan wada leenahay oo ilaahayna faray inay tahay ayaa maaragtay maxay meeshii nooga soo baxday marka hadda aad eegta shaqada xisbada ay hayso waxaa qayb ka mid ah sugidda amniga ka war haddaad tihiin ganacsatada degmada eh, amnigaas la sugaya iyo shaqada xisbada ay haysa baahida aan u qabnay waa mid lasoo koobi kara ma aha maadaama ganacsiga sidiisaba uu ku xiran yahay amni oo meel oo amni uu ka jirin aan ganacsi lagu samayn karin oo aan lagu ganacsan karin baahi weyn aad aan u qabnay Een, alxamdulilah rabbilcaalamiin baahidaasna waa naga kaafiyeen hadda annagana diyaar ayaan u nahay maanta ayaga aan la shaqayno horena waa ula shaqaynayni haddana diyaar u nahay Een, baahidaas baahi lasoo koobi kara maaha sababtoo ah amniga iyo ganacsiga waaba isku xiran yahay falilah alxamdu waxaan leeyahay nasiibka ugu horeeya annaga inaan leenahay eh, walaayada gobolka hiiraan khaasatan degmada buqa qable in ma aragtay kulankii ugu horeeyey dabcan aan maqalno oo ma- aan la kulanno inuu yahay kulankan aniga nasiib ilaahay oo noo yeela ma aragtay maxay ahayd oo na siiyey Eh, nasiibkan aan ku helnay falilah alxamdu kulanka halkan kusoo dhammaaday waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa shaqooyinka xisbadu ay qabata haddaad tihiin ganacsada buu aqbala Eh, xiriiro iyo ganacsi waxaa leedahay magaalooyin kala duwan sida beledweyne muqdisho meelo kale cadowga allahaba uu ka taliyo ka waran eh, shaqooyinka xisbada ay idin hayso ka ganacsi ahaan mathalu alxayi walmayit waa yani in me- meesha ay joogaan qoladankan kale iyo meelaha walaayaadka ay joogto Eh, markaan meelaha kale aan kasoo baxayn waxaa dhacda inaan teleefanadayna aan qarsanno simikaaradayna akaawanadayna aan qarsanno mar alle markaan soo baxna aan marada furan marka insha allahu tacaala maxay ahayd weel islaam uu joogo Eh, maxay ahayd shareecada islaamka ay tadbiiqinayaan oo maxay ahayd xisbada ay taagan tahay Eh, intaad ka timid intaad u socota aanaan lagu lahayn hantidaada aad banaanka habeenka aad gaarigaada banaanka dhiganayso Eh, maxay ahayd cidan ilaahay ahayn ood ka cabsanaysan aysan jirin waaye xaggana maxay ahayd in maxay ahayd nus doolar ama laba doolar lagugu toogto ama lagu dilo ay- ay khatar tahay waa waan gartay hadda marka waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid ahaa in camalkan la wada leeyahay ka waran ganacsada door aankale ay ka qaadan kartaa shaqada ah macruufka in la faro munkarka in la reebo qof walba muslim ah ganacsatada keliya ma aha sacnaha macnaa qof walba muslim ayaa waxaa ah maxay ahayd een, khayriyada ummadda inuu kamid noqdo ay khasab waajib ku tahay Eh, waxaana lagu heli karaa shardiga ah maxay ahayd inuu maxay wanaagana faro xumahana uu reebo maxay ahayd alaamiruuna bilmacruuf wanahuuna can lmunkar qof walba muslim ay waajib ku tahay gaar ahaan eh, maxay ahayd ganacsatadana ummadda iyada u nugul yacni iyada waxeeda ay xoolooda banaanka i yaalaan in maxay ahayd ummadda ay ugu toosnaateen iyagaa u baahi badan Eh, marka saas ay tahay marka waxayba ku yihiin ba iyaga een, maxay ahayd xisbay ku yihiin insha allah marka laga soo tagay shaqada guud ganacsi ahaan waxyaabaha ka wada hadasheen oo ganacsiga khuseeya aadaan ugu hadalna- ugu hadalnay qodobada ugu dheer oo laga munaaqashooday kamid ahaayeen Een, maxay ahayd qishka maxay ahayd miisaankii oo la khafiifiyo beega oo la dhimo maxay ahayd cabirkii maxay ahayd mitiraadkii hadday noqoto yaardiyaalkii noqoto eh, hadday noqoto wixii dhacay hadday noqoto wixii laisku cadaynayo wixii baycul manhiyaad oo dhan insha allahu tacaala waxaa aad looga hadlay kamid ahayd Een, aadaan usoo dhaweynay insha allah توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم dhegeystayaal kulankan saan horey kuu sheegnay waa mid nooci ah waana horey uga dhicin wilaayaadka islaamiga maanta ayuu si toosa uga furmay degmada buuaqabila iyadoona halkan talooyin kala duwan la isku dhaafsaday iyadoona maktabka xisbada si aad ah ay bulshada ugu ammaaneen shaqada adag ee ay u hayaan bulshada halka matabka xisbada isagana uu ku ammaanay bulshada siday ula shaqaynayaan ciidanka xisbadda insha allah kulankan wuxuu noqon doonaa mid xiriir ah iyadoona degmooyinka deegaanada wilaas amniga hiiraanne kulankan uu noqon doonaa mid isdabajoog ah iyadoona jooladan ay tahay joola maktabka ugu magacdaray jowlah alcumariya للتشاور والتفقد واه جولة لو نسبي مقعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه واه أميرك المؤمنين إيه تيرك وتاجي حزبه isagana ficil ahaanba ciidanka xisbada u shaqaynaya oo kormeeraya magaalada iyo bulshada insha allah tibintiina tooska ah halkaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wajihaadu guud ahaan barnaamijkii faafareebka caawa waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى